barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadayada duhurnimo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba f m yada geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha feebruarina ay tahay afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan dhegaystayaaaladii haynana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha dalladda ururada dhallinyarada somalilan ee sonya oo ka hadlaya waxyaabahay dhallinyarada u qabtaan dalladdu waxay ku guulaysatay inay dabarkii ka furto xeerkii golaha deegaanka ay kaga qayb galeen dhallinyaro badan doorashooyinkii dalladda dhallinyaradu waxay tababartay in ka badan dhowr iyo soddon kun oo dhallinyaro ah oo ay ku tababartay hogaaminta sida loo abuuro ururada maxalliga ah sidoo kalena waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa dhallinyarada gaadiidka ku dhaqa magaalada boosaaso oo ka hadlaya duruuftooda nololeed baabuurta waa ka xamaalanaa waa ka xariibsanaa waxyaalaha macnihii muhiim aan naga soo galaa inkastoo macnihii meesha shaqo saas usii usii ay sii lahayn markaa dee walaa alxamdulilahi maasha allah waa ku waa ku ladanaya meesha boqolkiiba sagaashan
dhinacii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin barnaamijkeenna dhallinyarada maanta ee duurnimo
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida waxaa booqasho ku tegay dalka mexico xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka rex tilerson iyo weliba xogayaha amniga gudaha maraykanka john kelly safarkan labada mas-uul ay dalkaas ku tageen ayaa kusoo beegmaya xilli ay jiraan walaaciisa soo taraya oo ku aadan dhismaha gidaar ama derbi kala qaybiya maraykanka iyo mexico iyo weliba masaafurin baahsan mas-uuliyiinta dalka mexico ayaa dareen arrintan la xidhiidha la wadaagay labadan mas-uul ee dalkooda booqashada ku tegay shalay khamiistii xogayaha arrimaha gudaha ee dalka mexico ayaa sheegay in aanay kula socon maraykanka tallaabooyinka kala duwan ee uu qaaday oo saameynaya dalkiisa mexico xogayaha arrimaha dibadda ee dalka mexico ayaa isna sheegay in qaar ka mid a shacabka mexico inay ka walaacsan yihiin siyaasadaha iyaga saameynaya kuwaas oo halis ku noqon kara amniga danaha mexico ee kuwa gudaha ku nool iyo kuwa dibadda ku noolba ciraaq ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay baritaarayaan maraykanku ay dib ula wareegeen garoonka diyaaradaha ee mawsil kaasi oo ay gacanta ku hayeen kooxda isis tan iyo sannadkii laba kun iyo afariyo tobankii telefishinka dowladda ayaa shaaciyay in ciidamada ka jawaaba arrimaha deg dega ah iyo booliska federaalku ay si buuxda gacanta uga hayaan garoonka mawsil ciidamada ciraaq ayaa shaaciyey maalintii axaddii inay dib ula wareegi doonaan aagga galbeed ee magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi kadib markii ay dhammaadkii bishii januari shaaciyeen inay xoreeyeen qaybta bari ee dibuqabsashada ciidamada ciraaq ee garoonka diyaaradaha ayaa waxa ay ciidamada u fududaynaysaa inay ka geli karaan dhinaca koonfur galbeed ee magaalada sidoo kalena inay markii ugu horreysay maamulaan aagga daanta bari ee webiga tigriis
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan kumanaan arday ayaa sanad walba ka qalinjabiya jaamacadaha somalilan iyaga oo badankoodu ka cawdaan shaqola-aan baahsan oo soo food saarta waxaa jira ururo kala duwan oo dadaal ugu jira inay wax ka qabtaan shaqola-aanta dhallinyarada haysata waxaana ka mid a dalladda dhallinyarada somalilan ee soonyo oo ay ku midaysan yihiin in ka badan konton urur cabdixakiin maxamuud shirwac oo istuudiyaha igula sugan ayaa waraystay guddoomiyaha dalladda dhallinyarada somalilan ee sonyo cabdi casiis siciid saalax isaga oo ugu horreyn wax ka weydiiyey xaaladda dhallinyarada somalilan
hadda xakiimada waa mahadsan tahay maalin dhaweyd labaatankii february bishii labaad seventiinka waxaa si weyn dalada dalada dhalinyarada somalilan ay u xustay maalinta dhalinyarada somalilan oo dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan u aqoonsaday inay noqoto maga- maalinta dhalinyarada somalilan hore maalintan oo kale ee daladu waxay soo xusisay afar iyo tobankii sano oo ay jirtay waxay ahayd maalin taariikh leh kule ummadda somalilan maantana waxay noqotay alxamdulilah inay noqoto maalin loo aqoonsado qarankani in dhalinyaradiisa u xuso u dabaaldego islamarkaana dhalinyaradu ay u noqoto inay ku gaarsiiyaan codkooda iyo baahiyahooda xukuumadda iyo cid kasta oo danaynaysa inay waxla qabato waayahay n de maanta un maaha dhallinyarada somalilan de inay hawshan siiyeen ay u bilaabantay dalladda n dhallinyarada somalilan ee aada guddoomiyaha ka tahay tan iyo labadii kun iyo saddexdii bay soo yegleenayd amaba ay soo dhisnayd n ilaa hadda maxaa dhallinyarada somalilan u qabsoomay amaba u hirgelay ee guula ah ee la taaban kara amaba la sheegi karaya guud ahaan haddaa tilmaanto walaal dalada dhalinyarada somalilan ilaa intii ay jirtay waa gaboodka ugu ballaaran ee dhalinyaro leedahay ee dhalinyaro hal abuurtay aasaastay islamarkaana ku gaadhay ahdaaf badan oo dhalinyaradu ay lahayd waxay dhalinyarada ka caawisaa inay noqoto codkii ku u hadli lahaa danaha dhalinyarada daladu waxay ku guulaysatay inay dabarkii ka furto xeerkii golaha deegaanka ay kaga qeyb galeen dhalinyaro badan doorashooyinkii dalada dhalinyaradu waxay tababartay in ka badan dhowr iyo soddon kun oo dhalinyaro ah oo ay ku tababartay hogaaminta sida loo abuuro ururada maxalliga ah sida loo loo loo loo looga shaqeeyo danta guud waxa ay ku tababartay sidii ay dhalinyaradu ay isu iyaguna isugu filnaan lahaayeen qarankanna ay u noqon lahaayeen dad wax kusoo kordhiya ayaanay noqon lahayn dad magaranaysaa qaranka mid dhibaato kusoo kusoo kusoo kusoo kordhiya daladu waxa ay ku guuleysatay inay tababarto dhalinyaro aada u fara badan iyo hablaba laba barnaamijoo aada u waaweyn bay hore usoo qabatay tan intay shaqeynaysayna daladu waxa ay ka kooban tahay afar iyo konton urur afar iyo konton kaa ururna waxay ka shaqeeyaan degmo ilaa degmo bari ilaa galbeed somaliland degmada u shisheysa bariga ee kalabayd xaggaa ka xigta laascaanood waayahay ilaa baran ilaa boon intaasi ka shaqeysaa oo ay ururadu qaarna ay noqdeen qaar ee la shaqeeya hay-adaha iyo dowladda qaarna ay noqdeen qaar volunteer oo bulshadooda ugu shaqeeya iskaa wax u qabso waa hagaag n cabdicasiis haddaynu geesta kala eegno n maaha uun dee tallaabooyinkan la qabtay laakiin haddaynu si guud u eegno xaaladda dhallinyarada somalilan n ilaa hadda weli hadday tahriibkii ama dhallinyaradii boqooleysay noqoto hadday dhallinyaradii camal la-aantu haysay noqoto iyo hadday noqoto culaysyadii kala duwanaayeen ee dhallinyarada saarnayd n waa wax weli ilaa imika taagan oo oo dhallinyaradii soo waajaya amaba ay ilaa hadda ku jiraan arrimahaasi maxaa salw ah xal maa loo waayay arrimaha waxaa sababaya waad ogtahay baxkiino somaliland ma odhan karno baahi kasta oo taalo wadankan resourcekii ama dhaqaalihii wax lagaga qaban lahaa dalku wuu haystaa laakiin mar walba haddana in dhalinyaradii mudnaanta koowaad la siiyo ayaan anagu ku doodnaa inay noqdaan priority u noqdaan qaranka maadaama ay yihiin populationka ugu badan oo seventy percent waxa la yidhahda somaliland dhali- dhalinyaro weeyaan populationkeeda sidaas daraaddeed waxa aan odhan karaa weli looma soo jeesan in baahiyaha dhalinyarada si tolmoon wax looga qabto lala yimaado qorshayaal wax ka qabanaya baahida dhabta ah sida shaqo abuurka tababarka waxa kaloo iyaduna jirta dhalinyartii meelihii ay wax ku baranayeen iyo jaamacadihii iyo iskuullada tayadoodii iyagana in kor loo qaado si qofku marka uu ka soo baxo uu noqdo qof tayo leh ee aan noqon shaqo raadiye ee noqdo shaqo abuure levelkana weli may gaadhin waxbarashadii sare
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha dalladda dhallinyarada ee somalilan cabdicasiis siciid saalax oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o cabdixakiin maxamuud shiruuc qayb kale oo waraysiga ka mid a oo uu qaybo kala duwan ama arrimo kala duwan oo dhallinyarada khuseeya uu kaga hadlayo idaacadaha iyagaa soo socda ayaad ku maqli doontaan halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
dhallinyaro kala duwan ayaa noloshooda iyo weliba tan qoyskoodaba ka maareeya dhaqaalaha ay ka helaan maydhista gaadiidka hase yeeshee waxay ka cabanayaan in mararka qaar ay duruufo adag isoo food saaraan haddaba wariyahayaga magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyarada gaadiidka maydha ee ku nool magaalada boosaaso islamarkaana warbixinta nooga soo diray
halkan waa goob ka mid ah goobaha ay ku xamaashaan dhallinyarada aadku yaryar ee dhaqista baabuurta waxaan la kulmi doonaa qaar ka mid ah ee saaxiib iwar waa khayr wallah waa iska fiican wax dhib ma jiraan walaal iska caafimaad qabnaan haye halkan maxaa u joogtaa halkan waxaan u joognaa baabuurta ka dhaqna macnaa wax kalo barnaamijka wax kalo u joogno malaha waa garta ee baabuur dhaqista halku joogtaan ee bal baabuur dhaqista ee faahfaahin naga si qaabka u dhaqdaan iyo waxyaabaha ka heshaan wallaahi waa iska nolol maalmeed baan ka helnaa ma garate qaar baa oo halka doolarkaa la sii cararaya mid oo ku siinaya waxaas wax noocaasaan ku joognaa meesha wax kaloo ku haysan malna meeqaa gawaarida ku dhaqdaan gawaarada saddex afar shan waxaasaan ku dhaqnaa waa gartay waxyaabaha ka hesho marka gawaarida maxaad ku samaysaa lacagaha lacagaha waxna meel baan dhigtaa waxna anaa iska co- ka dhigtaa midka shaashaah baashaal oka
ee dadweyne kala duwan baa baabuurka u dhaqdaan ee dad badan baa isweydiinaya habka a gawaarida u dhaqdaan hab noocey u dhaqdaan maxaase ku dhaqdaan gawaarada shaan baa lagu dhaqaa iyo biyo oo lagu dhaqayaa oka lacagtana asaga lacagta laga laga qaadaya biyaha iyo shaambada lagu gaday waxay iga warantaa ee marka gawaarida la dhaqo kadib ee maxaa qabataan gawaarida marka la kadib waa iska fadhiisana waa qaban ilaa gaari kale eegana isku imaan iska fadhiisanaysa suuq haddeer waa iska xirxiray macnaa meesha baa loo diiday maxaa suuq hadda male meesha
halkan aad gawaarida ku dhaqdaan ma xarun aa idinku leedihiinba mise waa xarun kumeel gaara Waxa- annaga ma leh xarun dad baa iska loo noo diiday afar laa tisac waa nila diidaa sababta niloo diida maxay tahay wallahi ma aqaano qolba wallahi wax dhexa gala kar shaqadan marka laga tago ee xirfadda ee inaad gawaari dhaqdo ma jidhaa shaqo kale aad qaban kadho
Ah, sha- haddii hel haa waa qaban karaa maxaa ka mid a shaqada aad leedaha qaban kadha dee waxaan markaa helo de shaqada hadda shaqaba ma hayo dir oka waxbarasho ma barataa waxbarasho maya haddeer waxbarasho ma barta oka ee magacaagii sheeg saaxiib magacayga waa cabdi haye cabdi meeqa sana jir baa tahay yaa shan iyo toban san jir haye maxaa halka qabataa gawaaraan ka dhaqaa halkan waaye lacagaha ka hesho kadib maxaa sii reer baa leedahay reer meliga dhalinyaro waana haye bal ka war lacagaha aad ka hesho kadib maxay geys lacagaan ka hela qaar waxa- waxaana seelkaan ku subtaa waxaan anaa nafsadayda u cuna oka ee xirfaddan ee gawaari dhaqista maaha xirfad kale ma garan kadha qaban kadho gacanta waa qaban karnaa haa haddaa shaqada aan aan haysan Haye, maxaa qab- maxaa qaban kadhaa marka wax weliba de waxay- wixii shaqo oo noo sii xirfaddan inaad gaari dhaqdo maxaa ku dooratay maxaa ku dooratay ah dee shaqo kale anta umaba haynin de intay gaarigaas dhaqano mooyaane wax kale on hayna male meeshiina waa nuu sii diidaa sida sida dad baa meesha isku sii haasta oo sii diida gaari intaad ku dhaqdo laguma ogola gaari ku dhaqdo waa lagu dilay adoo gaari ku dhaqaa daa laguma oka maxaa xal idin ah marka dowladda muu sheegtay inaadan haysan goobo aad ku shaqaysataan oo gawaarida ku dhaqdaan
ma u sheegin dowladda ma u sheegin sidoo kale waxaa ila joogaa ee, mid ka mid ah dhallinyarada weli waxaan ku suganahay ee goobta ay dhallinyarada ku dhaqaan ee gawaarida ee magaalada boosaaso ninkan dhallinyarada waxuu ka mid yahay ee dhallinyarada gawaarida dhaqa islamarkaana bacaha madow ee beersoolka baabuurta ku dhejiya magacaaga magacayga muhiim gaani waa la yidhahdaa Ee, muhiimkaani ee baabuurta dhaqdaa sidoo kale bacaha madow waa ku dhejisaa bal faahfaahin naga sii.
bacaha madowd wallah waa ku dhejinaa baabuurta waa ka xamaalanaa waa ka xariibsanaa waxyaalaha macnihi muhiim ah naga soo galaa inkastoo macnihi meesha shaqo saas usii usii ay sii lahayn markaa dee wallah alxamdulilahi maasha allah waa ku waa ku ladanaya meesha boqolkiiba sagaashan waayahay dhaqista marka laga yimaado baabuurta bacaha madow aa ku dhejisaan maxaa lacag ka qaadataan baabuurta bacaha madow aan ku dhejina marka beersolada laba kalar kale ee marka ee, la sharaxayo een, ee, wajahada la sharaxayo adugu waxaan ka qaadanaa afar dooro shan dooro meelaha marka kaleo caadi loogu dhejinayana waa iska laba dooro saddex dooro meelaha weeye ee dhowaan dowladdu waa mamnuucday puntland ee baabuurta bacaha madow lagu dhejiyo maxaa caqabadaha oo idin soo wajaha annaga ee, arsaaqadan ilaahay halkaasuu naga geli een, arrinkaasna wuu jiraa oka Ee, lacagaha halka ka dabarto oo aad ka hesho ee, maxaa ku samaysaa lacagta ee, halka aan ka helo bar waan waa isticmaala oo nafsadeyda aan u isticmaalaa barna ee familka baan wax ka siiyaa oo hadduu ilahay ku dinan sida hooye iyo aabe iyo waxaasaan u diraa wallaahi maasha allah wakaa
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada gaadiidka ku dhaqa magaalada boosaaso cabdixakiin waxay ka hadlayeen een, waayahooda iyo duruufahooda iyo weliba qofba aroorti markuu soo kaco qofna shaqo rasmi uu ka lahaa qofna een, jaantaar roganoo dee halkii ilaahay ayuu noloshiisa kala soo baxa kala soo baxa beriga hore waxaa miyiga la odhan jiray quraab oo kale tusaale ahaan oo kale macnaa waxa weeye midhaha waxaa loo raadsan jiray dhirtaasoo geed inaad kasoo heshid Em, ismaaciil horta arrinka cajiibka ah ee weliba dhallinyaradaasi ka dhallinyar ahaan la dareemi karayo marka laga yimaada inay waxbarasho iyo aqoon iyo noloshoodii keliya mustaqbalkoogu dhismo een qodobada ay ka shanqariyeen ee dareemi karaysay nolosha kala soo baxayaan ee goob aanay lahayn oo kolba laga dereerinaya ama laga eriya ay noloshii kala baxayaan dabcan ah, waa shaqo aada u cajiiba laakiinse karti iyo waxay muujinayaan intay shaqada qabanayaan waan gartay Em, marka haa duruuftu qofba ilaahay meel buu u dhigay inuu eh, risqiisa ka doonto marka kuwaas waxay dhalinyaro ku sugan magaalada boosaaso wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf ayaa u warramayn haatanna bal dhinacii heesaa cabdixakiin waayahay heesta haddaynu eegno dhinacii heesaa waxaa heestan een, aan dhagaystayaasha usoo qaban doono si wada jira ugu luuqayn doonaa fartuun cumar iyo weliba guuleed axmed waa heestii samir
Soo
waa hagaaga waa heestii samir waxaynuugu luuqaynaya dhegaystayaal si wada jira fartuun cumar iyo weliba guuleed axmed waxaanad kala socoteen laantaab soomaaliga idaacadda v o a waxaynaynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii dhallinyarada maanta ee duhurnimo haatanna aynu jaleecno dhinacii sboortiska waxaa stuudiyaha nagula sugan islamarkaana inoo soo tabin doonaa nuur xasan nuur nuur bukhaari
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku horeyna waxaa xalay lasoo gebagabeeyey wareega laba iyo soddonka kooxood ee koobka yuruba league mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaana waxa ay dhex mareen kooxaha burushiya monjan gladbakh oo ka tirsan kooxaha heerka koowaad ee dalka jarmalka iyo kooxda fiorentina ee dalka talyaaniga waxaana afar gool iyo laba ay guusha ku raacday kooxda burushiya monjan gladbakh weeraryahan laris stindal ayaa dhaliyey saddex ka mid ah goolasha kooxda viola oo lugtii hore kusoo badisay hal gool iyo eber ayaa ciyaartii xalayna hogaanka qabatay waxaana soddon daqiiqo gudahood ay ku dhaliyeen laba gool oo ay u kala saxiixeen nicola kalinij iyo ciyaaryahan valero laakiin siddeed daqiiqo gudahood ayay wax walba isbedeleen kadib markii uu saddex gool oo xidhiidh ah uu kooxdiisa monjan gladbak uu u saxiixay ciyaaryahan stindal goolka afraadna waxaa ku diray laacibka difaaca ka ciyaara ee andres christensen ciyaaraha kalena kooxda leon ayaa xalay dhigtay wacdaro la yaab leh kadib markii ay toddoba gool iyo gool ku dardartay naadiga aas alkamaar ee dalka holland saddex ka mid ah goolasha waxaa dhaliyey ciyaaryahan nabiil faqiir waxaana labada is arag ay celceliska goolasha leon ay dhalisay ay ka dhigaysaa ilaa iyo koob iyo toban gool kooxda roma ee dalka talyaaniga ayaa guuldaraysatay kadib markii ay xalay hal gool iyo eber ku lumisay naadiga viyareal ee dalka sbain hase yeeshee guuldarradaasi kama aysan celin inay u soo baxdo wareegga lix iyo tobanka maxaa yeelay lugtii hore ayay ku soo badisay afar gool iyo eber viyareal ayaana sidaasi ku hartay koox kale oo ka dhisan dalka sbain oo xalay hartayna waxa ay ahayd naadiga atletic bilbao oo laba gool iyo eber ku khasaartay kooxda obil nicosia ee dalka qubrus labada is arag waxaa afar gool iyo saddex ku soo baxday kooxda kubadda cagta ee nicosia kooxaha kale ee soo baxay ama u gudba wareegga lix iyo tobanka waxaa ka mid ah ayakis beshiktash iyo anderleq iyo sidoo kale kooxda jent oo reebtay naadiga tottenham ee dalka ingiriiska isku aadka wareegga lix iyo tobanka ee tartanka yuruba league ayaa lagu wadaa in la sameeyo galabta waxaana kooxaha ilaa iyo imika soo baxay ay kala yihiin ayakis obel anderleq beshiktash seltavigo gent gent copenhagen krasnodar leon manchester united brushia monjan gladbach olombiakos roma rostov iyo shalka dhinaca ingiriiska haddii aan eegno kooxda kubadda cagta ee lester city ee dalka ingiriiska ayaa shaqadii ka ceerisay tababare claudio raneri sagaal bilood kadib markii uu kooxda u qaaday horyaalka premier leaga ingiriiska reneri oo ah macallin u dhashay dalka talyaaniga ayaa si mucjiso leh ugu qaaday horyaalka kooxdan sanadkii lasoo dhaafay laakiin sanadkan waxa ay qarka u saaran yihiin inay u laabtaan ciyaaraha heerka labaad oo ay ka xigto hal dhibic oo keliya horyaalka ingiriiska waxay kaga jiraan kaalinta toddoba-iyo tobanaad shantii kulan ee ugu dambaysana waa laga wada badiyey bayaan ka soo baxay kooxda lester shalay ayaa lagu sheegay in go'aanka lagu eriyey reneri uu yahay mid xanuun leh balse ay laga maarmaan u tahay guddiga sare ee maamulka kooxdan kulankeeda ugu horreeya hadda waxa ay dheeli doontaa isniinta waxaana ay la ciyaari doonaan kooxda liverpool waxaa si kumeel gaar ah kooxda u leylin doona tababare ku-xigeenka naadiga ee lagu magacaabo craig shakespeare dhinaca kale wararka ingiriiska ayaan weli ku jirnaa kabtanka kooxda manchester united wayne rooney ayaa sheegay inuu sii joogi doono kooxdiisa kadib markii lala xidhiidhiyey inuu ku biiri doono kooxda lagu magacaabo tianjian quanjian ee dalkaasi shiinaha marka la gaaro dhammaadka bishan tababaraha kooxda manchester united hose morino ayaa sheegay in uusan meesha ka saari doonin in ruuni uu kooxda ka tegi doono bishan laakiin ruuni iyo wakiilkiisa paul stratford ayaa sheegay in ay kooxda uu ciyaaryahankan uu la sii joogi doono inta ka harsan xilli ciyaareedkan ruuni ayaa ah ciyaaryahanka ugu gool dhaliska badan kooxda manchester united gebi ahaanba waxaana uu la joogay kooxdan tan iyo sannaddii labada kun iyo afartii markaas uu ka soo wareegay kooxda everton ee dalkaasi ingiriiska dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
aad buu mahadsanyihin nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey ama ee dhinaca yara ayna la socodsiinay ka hor inta aynan dhinaca heesaha aadina qodob ka mid a wararkii caalamka ugu waaweynaa haddaan isha idiin mariyo waxaa booqasho ku tegay dalka mexico xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka reg tylerson iyo weliba xogayaha amniga gudaha john kelly safarka labadan mas-uul ayaa kusoo beegmay xilli ay jiraan walaacis soo taraya oo ku aadan dhismaha gidaar ama derbi kala qaybiya maraykanka iyo mexico iyo weliba masaafurin baahsan mas-uuliyiinta dalka mexico ayaa dareen arrintan la xidhiira la wadaagay labada mas-uul ee dalkooda booqashada ku tegey shalay khamiistii waa hagaag ismaaciilow aad baad u mahadsan tahay n dabcan waxaynu ku guda jirnaa idaacaddeenni duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a duhur wanaagsan baanu dhegaystayaal iyo weliba jimco wanaagsan baanu idin leenahay meel kastoo aad dunida ka joogtaanba haatan haddii aynu wararka iyo dhinaca barnaamijyada aynu iyo weliba warbixinada aynu ka nasanno dhinacii sugaanta eegno waa cabdifataax yare iyo weliba ikraan caraale dhegaysi wanaagsan
ma la haysaa heestaa mililico ee fanaaniinta ikraan caraale iyo cabdifataax yare haddaan intaas kaga nimaadno guud ahaanba intaas dhegaystayaal waxay naga idaacaddeenii duhurnimo oo ay si wada jir idin la socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwacyaan oo ismaaciil xuseen farshala tan iyo intayna afarta galabta kulmayno waxaan iska tegaynaa codkaa dabacsanee ikraan caraale iyo cabdifataax yare